بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثمانية وثمانون وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا وين فقرة سديد يسديتنات وكم إذا رسالة دي كساب سنايد عقيدة أئمة الملة وكل شيء سيكستو يري يجري وصحنيا بمشيئة الله تعالى doonista allah sareeya ayuu ku soconayaa wacilmihi wa bicilmihi ayuu ku soconayaa ogaalkiisa waqadaa'ihi waqadarihi wa biqadaa'ihi waqadarihi wa biqadaa'ihi xukunkiisa uu xukumay ayuu ku soconayaa iyo waqadarihi qadarka uu qadaray qalabad way ka qaalib noqoto way ka adkaatay mashiicatuhu asaga doonistiisu almashiiaati kulahaa doonisiyaalkii dhammaantood bay ka adkaatay waqalaba qadaa'uhu lxiyaala kulahaa xukunkiisuna wuxuu ka qaalib noqday xiiladaha dhammaantood yafcalu waa sameeyaa ma yashaa wuxuu doonuu sameeyaa allah waawa hayru daalimin abada xaaluu yahay midaan waxba dulmin oon waxba gardaraysan ayuu maaragtay uu sameeyaa wuxuu doono شرح قال شارح الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد متك أوتسيي قرآنكو وأه الله إنه كنساي أو كهربي نفس الديس إنه أدومد الظلمية يقتضي كاس وحو كان يا قولا وسطا قول دحدحادة بين قولي القدرية والجبرية لماذا قول أو قدرية الجبرية دحدة قول دحدحاد ayuu keenayaa midkaas uu qur-aanku tusay falaysa maa kaana min bani aadama wixii bani aadam ka ahaadaa dulman dulmi maaha wa qabyaxan iyo mid xun oo aan dulmi iyo qabyaxan yakuunu minhu dulman wa qabyaxan isaga maarata kama noqdo dulmi iyo qabyax kama noqdo kama taquluhu alqadariyatu walmuctasilatu wanaxwuhum sida ay qadariyadu iyo muctasilada iyo kuwa lamiduhu ay ku qowlaan faina dalika tamsiilun tamsiilun lilahi bikhalqihi waa allah oo khalqigiisa lagu misliyo oo lagala mid dhigo waayo waqiyaasun lahu waa allaha oo looga qiyaasto calayhim cala alkhalqi khalqiga looga qiyaasto way huwa asigu rabrab alghaniyo alqaadir waa rabbigii waxa abuuray ee hodanka ahaa ee awoodda lahaa way wahum ayaguna alcibaadu waa addoommadii alfuqaraau fuqarada ahaa almaqhuuruuna ee la xukumayay oo la kasbayay way marka sideebaa looga qiyaas qaadan karaa allah subxaanahu watacaala makhluuqaadkiisa way walaysa dulmu dulmiguna maahan cibaaratan cabirid maaha can ilmumtanici kii reebtoomay oo la cabira maaha alladii midkii laa yadkhulu aan gelayn taxta alqudrati awoodda hoosteeda aan gelayn kamaa yaquuluhu sida uu ku qowlayo man yaquuluhu midka ku qowlayo min almutakalimiina iyo wakayrihim kamid a yaquuluuna waxay ku qowlayan inuu yamtanicu waxa reeban oon suuragal ahayn an yakuuna fi lmumkin almaqduuri wixii suuragal ahaa ee la awooday inuu noqdo dulmun gardaro inay noqotaa waa mumtanic saas yiraahay shay hadiiba uu suuragal yahay oo la awoodo gardaro maba ku dhici karta dheendhexdiisa bal kullu maa kaana mumkinan wax kasta oo suuragala fahwa isagu minhu isagu ka mid yahay low facalow hadduu samayn lahaa cadlun cadaaladu ka yahay alle wax kasta oo suuragal ah hadduu alle samayn lahaa cadaalad bay ahaan lahayday leeyihi ida dulmu maxaa yala dulmigu laa yakuunu ma noqdo ilaa min macmuurin min gayrihi manhiyin mid la amray oo kayrkiis xaggiisa laga amray oo wax laga reebay kaas ayaa dulmigu ka ahaada oo waa makhluuqa sooma makhluuqa ayaa la amray waxaan amray keyrkiisa amray oo allah ah waana laga reebay oo keyrkiisa wax ka reebay marka makhluuqaas asaga ah ayaa dulmigu ka ahaadaa wallahu allana laysa kadalika sidaas maahan oo maamuur maahan alle subxaanahu watacaala madhina maaha ilaahay waxna lama amrin waxna lagama reebin darteed dulmi ka ahaan mada xaggiisa faina qowlahu tacaala qowlkiisa waman yacmal min asaalixaati wahuwa mu'min falaa yakaafu dulman walaa hadman waman yacmal buu yidhi alle subxaanahu watacaala ninkii shaqeeya min asaalixaati acmaasha wanaagsan sameeya wahuwa mu'min xaalu mu'min yahay oo alla rumaysan yahay falaa yakaafu midkaasu ka baqi maayo dulman gardarre ka baqi maayo walaa hadman nusqaaminna ka baqi maayo ha in laga nusqaamiyo xaqiisi iyo ajarkii loo ballan qaaday yaa kama baqayo وقوله تعالى قولك الله وقوله تعالى قولك على سرية ما يبدل القول قولك لما بدله لدي أكتي إذا قولك لما بدله أنا أكتي مرة قولك قوله قولك لما بدله ومعنا أنقول ما بظلام متقر الرئيس للعبيد الدوامة متقر الرئيس أنا أنقول ما هي وقوله تعالى قولك على السرية وما ظلمناهم أيضا ما ننقر الرئيس ولكن لكن كانوا وحي هم الظالمين kuwa ayagu gardaraystay ayaga ahaa naftooda ee anagu ma aanan gardaraysanin wa qowlahu tacaala iyo qowlka alle wawajaduu way heleen buu yidhi alle maa camiluu waxay camal faleen ay heleen xaadiran xaalu yahay mid jooga oo diyaara yay heleen walaa yadlimu rabbuka axada rabbigaana ma dulmiyo ma gardaraysto axadna waqowlahu tacaala iyo qowlka alle sarreeye alyawma maanta tujsa waa la abaalmarin kullu nafsi nafsad walba waa la abaalmarinayaa bimaa kasaba sabab waxay kasbataa lagu abaalmarinaya laa dulma alyawm maanta gardara ma jirto wax la gardaraysanayo maanta ma jiraan in allaha allah sariicu lxisaabi xisaabtiisu midku degdega wey yadullu calaa naqiidi hada alqowl qowlkaas alle oo dhan oo la soo taxay wuxuu tusinayaa calaa naqiidi hada alqowl qowlkan mid burinayo ayuu tusinayaa wa minhu qowluhu aladii rawaahu canhu rasuuluhu waxaa ka mid a isaga qowlkii uu rasuulku ka wariyey allah ayaa ka mida oo ahaa yaa cibaadii addoommadaydiiow innii xaramtu dulma calaa nafsii naftayda anigu dulmiga waan ka xarimay wajacaltu waxaan ka dhigay baynakum dhexdiina muxaraman mid la xarimaan ka dhigay dhexdiina falaa tadaalamuu ha isgardaraysanina ha isgardaraysanina oo qaarkiin gaarkale yuusan gardaraysanin فهذا دل على شيئين مد كان وحد سلبا شيء أحدهما مدكود أنه حرم على نفسه الظلم ونفسه أنه كحرم أي ظلم والممتنع شيء غابا أنصر قلك أهينا لا يصف بذلك رغم السفة يسلاس ولما يرى والله كحرم لما يرى ها شيء هدوه في أسل ممتنع يعني وسمى مارت السورة قال أهين أنه دعاه رغم يرى والله حرم لما يرى waxaa la xarimi karaa wax suuragal ah ayaa la xarimi karaa oo la joojin karaa aaanika labaad uu tusaayo waxweeye anahu ahbara wuxuu sheegay anahu alla xaramahu inuu xarimo calaa nafsi nafsi ka xarimay ayuu sheegay kamaa ahbara siduu u sheegay anahu kataba calaa nafsihi raxmata inuu naftiisa ku qoray raxmadda siduu u sheegay wahada warkaan yubdilu wuxuu burinayaa ixtijaajahum inay xujaystaan biana dulma in gardaradu laa yakuunu uusan ka ahaanin ilaa min ma'muurin manhiyin mid la amray oo wax laga reebay mooye cid kale inuusan ka ahan xujada xujaystaan ayaa maaragta kanu burinaya wallahu allana laysa kadalika leeyihin allana sidaa maaha hadalkoodaas ah waxaa burinaya inii xaramtu dulma calaa nafsiya burinaysa fayuqaal waxaa lagu arnaya huwa subxaanahu asagu nasahnaaye kataba waa ku koray calaa nafsi nafsadiisa raxmatu ku koray waxarama calaa nafsi ulma naftiisana ulmiga waa ka xarimay wainamaa kataba calaa nafsi naftiisa wuxuu ugu waajibay waxarama calaa nafsi naftiisa uga xarimay maa huwa qaadirun wax uu asagu yahay mid awoodo calayhi dushiisa ya laa maa huwa mumtanicun calayh wax ka reeban oon uba suurogelayn ilaahay naftiisa kama xarimin maba u suurogelayaan ayadoo shay hadooba jira adduunyada oo ilaahay u suuragal weyn noqonaynba sidiisa ilaahay waxaan u suurogelan ma jiraan haddii shaygu ooba mumtanic noqdo oo lagu sifeeyo inuu suurogelaynin ilaahay mana xarimeen mana maaragtay waajibiyeen nafsiisa ma waajibiyeen raxmadda taqadasa can kulli suu'in waxaynin taqadasa waa ka daahirnaaday can kulli suu'in xumaan kasta waa ka daahirnaaday waxaynin iyo halaagba waa ka daahirnaaday watanazaha waa ka nasahnaaday waa ka hufan yahay can kulli caybin caab kasta iyo washaynin foolxumo kastana waa ka nasahan yahay laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun saasa alla leeyahy subxana watacaala lama weydiiyo allah waxa uu sameeyo lama weydiiyo wahum ayaga makhluuqaadkana yus'aluuna waa la weydiiyaa wahum ayagana yus'aluuna makhluuqaadkana waa la weydiiyaa waxa ay sameeyaan waa la weydiiyaa allahna waxa uu sameeyo lama weydiiyo oo lama yiraa maxaad u samaysay lama yiraa ayagase waxaa la leeyahay maxaad u samayseen dacwaa loo qabatay تسعة وثمانون وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات في دعاء الأحياء هو نور دعاء دورة ducada ay duceeyaan kuwa nool oo ay maaragta u duceeyaan amwaadda wixii dhintay ay u duceeyaan waa kuwii noolaayoo muslimka ahay wa wa sadaqaatim iyo sadaqooyinkoodii manfacatun waxtar baa ugu sugan lilamwaati amwaadda waxtar baa ugu sugan ducadoodii iyo maaragta sadaqadoodiiba kuwii dhintay nafci iyo waxtar baa ugu sugan oo waxbay u taraysaa ducadaas iyo sadaqadaasba sharax naqala shaarixu raximah allahu tacaala itifaaqa ahli sunnati calaa dalik shaarix wuxuu soo naqliyey ahlu sunnuhu inay arrintaa isku waafaqeen ayuu soo naqliyey uma saaqa aladillata deedeedna adiladii soo tixay min alkitaabi wasunnati oo kitaabkii sunnada ah calayhi calaa dalika alitifaaq iswaafaqaas ayuu ku soo arooriyey walakinahu fima yatacalaqu bisadaqati laakiinse waxa ku xiran oo ku saabsan sadaqada lam yadkur ma sheegin shaarixu ilaa maa yadullu calaa intifaaci lwaalid waalidka waxtarkiisa wixii tusaaya mooye bisadaqati waladihi waladkiisa sadaqadiisa tusinaayey oo xagga adilada ah wahadaa midkaan akhasu waa ka khaasan yahay min adacwa sheegashadii waa ka khaasan yahay sheegashadii uu sheegtay maarata alimaam daxaawi uu ka khaasan yahay oo alimaam daxaawi midiisu waa caam ha qof kasta ka ahaato waay hadduu ka sadaqeeyo waalidka ilmuhu hadday ka sadaqeeyaan iyo haddii ay cid kale ka sadaqaydaba inay anfacaydo maydka ayaa hadalka daxaawi uu camimaya waa waa qowlu ahli sunnat waana qowlkii ahlu sunnaha wa في ذلك الزمان كما لا يقع سنة قرصون الشيخ وقد شرحت وأشرح هذا وركان ونظرت وأمثل في الاتفاق المذكور اتفاق الله الشيخين وأمثل في أحكام الجنائز أحكام الجنائز أحكام الجنائز كتاب كيقع وأنكفيري كتاب قصرت إلى آخره وباين أحكام الجنائز كو مسائل شاس مسائل uga nafci badan amwaadda ayaa ka mida waxa uu sheikhu ku soo aroorinaya meeshaas masaa'il uga nafci badan kuwan ayaa sheikhu meesha ku aroorina marka in la akriyo waa loo baahan yahay laakiin sheikh alalbani wuxuu ku tegay calaa madhabi ahli daahir uu ku tegay fi hadihi almas'ala oo uu leeyahay wax sadaqaa oo ilmaha waxaan ahayn ay bixiyaan oo gaaraya waalid lama arko wax sadaqaa oo ilmaha waxay bixiyaan aan ahayn oo waalid dhintay gaarayaa ma jiraan saasuu leeyahay laakiin ducadu waa itifaaq inay mar kasta maydka wax tarayso sawaan kaanad min waladihi oo min hayrihi waladkiisa ka ahaato ama hayrkiisa ha ka ahaato jumhuurtu waxyaabaha ay deliishanayaan oo ay tacmiimka u deliishanayaan waxaa ka mid a xadiidkii abu qataada labadii diinaar oo uu qaaday ayaa ka mid ah oo ay leeyihiin haddii la idreeyo oo lagu nabadgeliyey cid kale sadaqadeed haddii lagu nabadgeliyey maydkii oo dayntii looga qaaday cid kalaa ka bixisay sadaqadana waa la mid saasi joogaan ha ibraa'uhu yaa can daynihi dayntiisa looga bari yeelay yaa cid kale sadaqadan iyo bixinteeda way la mid ay leeyihiin in maaragtay sadaqadiina cid kale ay ka bixi karto oo ay anfacayso waa la mid saasaa jumhuurtu daliilka ugu xoog badan oo maaragtay cumuumka ay u haystaan anigu intaan arkay kaasaa ka mid waaya والله تعالى والله تعالى على سرية يستجيب الدعوات مريا يالك واقبلا ويقضي الحاجات دنهنا واقبلا وابح يا وحي دن لقليه الله دن بان الله ولا يهي دن تاسي السمين الله وقسم وعلى تسعون ويملك كل شيء شيء كسنا سيها ملكية ولا يملكه شيء شيء عسى كمالها ولا غنى عن الله ألنا كدقتون كمسونا تعالى سرية نرفع عين اللي مقصد يا كمسونا ولا كدقتون يا الله سبحانه وتعالى ومن استغنى قفك كدقتون عن الله ألا كدقتون نرفع عين اللي مقصد كدقتون فقد كفر وقالوا بي وصار من أهل الحين يا هلاجة dadkiis ayuuna ka mid noqday yani wuu halaagsanaya itnaan waa tiscuun wallahu yaqdabu wayarda alla waa caroodaa raallina wuu noqdaa laa ka axadin min alwaraa axad makhluuqa kamid oo kalena maaha qadabkiisa iyo rubigiisba khalqiga kiisoo kale maaha sharax في رد على المتأولة المعطلة من الأشاعرة وغيره warkaan waxaa kusugan radin la radinayo kuwa wax ta'wiilsada ee diiday alle subxaana wataala sitaadka u diiday min alashaacirati oo ashaaciradii ah iyo weyrin weyrkoodba aladiina kuwii qaaluu yidhaaha biana almuraada ujeedada bilqadabi warida loola looga jeedaa inay tahay iraadat lixsaan wanaag doonis ha inay tahay maaragta walayta shacri maxaan ogaan waayu yidhi mal farku farqiga udhaxeeya waxa uu yahay farqiga udhaxeeya bayna tasliimihim ogolaanshahooda bisifati iraadita ay ogolaadeen wa inkaarihim iyo diidadooda lisifatayn ilmadkuuratayn labada sifoo la sheegay ay diideen bita'wiilihima ay ku diideen awilaadooda ay ku inkireen waya ayaduna sifada iraadadu miluhumaa waa labadoodoo kale في اتصاف العبد بها أدونكو إنو كسفوه وكل من أيضا هدرا وكا وحي وحي على كو قولنا وحا كمدا وحان غدب يرد أن أغسطو ويني الله سبحانه وتعالى أدوان مدى تلمامه وذي كمدي أدوان مدى رالي النقضة أيقا عروضة marka ilaahay ku sheegi mayna wax addoommada aan ku sifayna yidhaah waa runtiina la waa fiicantiin ilaahay aad nasahaydiin dadaalaad ku jirtiin laakiin iska fiiriya addoonkuba iraadow leeyahay ilaahay iraadow leeyahay waxbuu doonaa addoonkuna iraadow leeyahay haa farqiga u dhaxeeya sheega tilmaantan aad u sugaydiin addoonka iyo ilaahay iyo labadan aad addoonka u sugaydiin ilaahayna u diidaydiin ood ka awilaydiin farqiga u dhexeeya sheeg haa min xaysu alitisaaf bihaa wa bihima ya ilaadada ku sifoobideeda iyo labada kale ku sifoobideeda maxaa farqiga u dhexeeya ilaahay iyo makhluuqs waxa udhexeeya ha ood kana ku ogolaateen labadana ugu diideen ويبدلها بالاتصال بالعبد بها ايضا فهلا قالوا من يرهان في bicilmihima labadoodaba kamaa qaaluu fi iraadati ilaahiya sida iraadada ilaahiga ka yiraa ma yiraahan oo iraadada ilaahiga maxay ka yiraahdeen lahu iraadatun tatacallaqu bilmuumkinaati ma dhinahay ya iraadou leeyahay ilaahay iraado ayuu leeyahay dhahan ha oo ayadana ma yidhaha inaha mukhaalifatun liliraadati alatii yuusafu biha alcabdu iraadada lagu sifaayo addoonka way khilaafsan tahay midda ilaahay ma iska dhaxaan ayadan wa in kaana kullun minhu oo macnaa ma yidhaahaan qadabka iyo ridaha aan addoonka ku sifaynayna midka ilaahay aan ku sifaynayna waa ka duwan yahay ma iska dhahaan ha ilaa labadiba way ku wada sifaysan yihiin sida aa kaas ilaahay uga duuday makhluuqana maaragtay uga duw sidaad allah ugu sugtayna alla makhluuqa ugu sug waqad basada waqad basada alqawla fi dalika arrintaas qowl lagu qowlo waxaa fidiyey oo faahfaahiyey oo balballaariyey ashaarixu shaarix raximahullah faraajaxu dib ugu laabo yaa ها وركاس كبوده ما شاء الله وإن كان كل منهما حقيقة تناسب الموصوفة بها وإن كان هبا هذا كل متكست أو غضب إيو رداء ومنهما لو كم ده حقيقة هبات حقيقة تناسب الموصوفة بها متك الوصفة هي مناسب روح أي متك الوصفة هي مناسب روح يعني حقيقة تستوى أي مركز waxyaabaha la yaab ka leh oo maaragtay kalaamka iyo dadkiisu soo kordhiyeen oo dalaalaadka waxaa ka mid ah inay leeyihiin ilaahay subxaanahu watacaala tilmaamaha lagu sifaynayo lama dhigi karo xaqiiqatan lama dhigi karo wax xaqiiqta dhigi kara male ayaguna naftooda waxay u baneeyeen majaazan inay yidhaahaan naftooday u baneeyeen baldeed xaqiiqatanay u diidayaan ahlu sunnaha ayaguna maxay naftooda ogol yihiin inay majaasan dhaan waa ogol yihiin lahu qadabun walaw ridan majaasan waa ogol yihiin in majaasan laga daba dhigo laakiin lahu qadabun walaw ridan xaqiiqatan ma ogola waa diidaya ayi daliil aad majaasan ku ogolaatay anigana aad xaqiiqatan iigu jiro ya hadday tahay nusuusta ayaan xaqiiqatan ku darnayn hadday tahay majaasanba kuma darna ha nusuusta majaasanna kuma jirto ya yadullaahi fawqa aydiihim majaasan lama dhihin ha aniga xaqiiqatan waa diidi adigana majaasan waa isu ogolaatay naftaada ma jirto waxas xaqiiqatan iyo majaasan labadaba aan xadafna ya meesha ku dhacda hala arkee dadku say u qaataan aan aragne dadka yaanan wareerin xaqiiqatan anna waa ka dayna adiguna majaasan ka day ha wuxuu yidhi waxaan ogolaha inaan idhaa istawa calaa carish majaasan anigana waa ii diida xaqiiqatan inaan idhaa war billah calayka walaalow ma insaaf samayso haddaad nafta aniga ii diida xaqiiqatan adiguna majaasan dhaaf ilaa qur-aanku kuma darane alqur'aan xaqiiqatan aw majaasan midna ku dara miyaa jirta ma kuma daran soo ma yakaafuuna rabbahum min fawqihim aleer xaqiiqatanna kuma jirto majaasanna kuma jirto aan ka wada dayno markaan ka wada dayno dibadeed dadkana lafdiga meesha ku yaalla yaana la dhaaf waxba yaana ugu darin anna xaqiiqatan ugu darin ma anna majaasan ugu darin markaas dibadeed dadku meesha aadaan labadayada halaan maryeeli kartaa ma ku dhacda kuma dhaco ha sababta ah wuxuu og yahay hadduu ogolaado dadka inaan u wada sheegno lafdiga qur-aaniga inaan gaarsiino hadduu ogolaado fadhuutalidi kafaraa ka dhacaysa dab gurigiisa halmar dumaya sababtaa qof kasta marka loo sheego laidhaa wiiliya u yaro ilaahay xagga u jiraa xerka u jiraa au iska leeyahay anu intaas bisaan rabaa intaasaada iqancida aniga in beledka dhan laga wadiida ilaahay cirkuu jiraa bisa iqancida asaga laakiin waa dhibe ilaahay cirkuu jiraa aa dhibe majaasan iyo xaqiiqatana midna ku dari maarig caamadaasa waxaan rabaa inaan ka dhaadhacso inuu ilaahay cirki jiro bis aan ilaahay xagu xagga u jiraa cirka u jiraa bisa ka raba aniga intaasaa iqancida intaan rabe waa intaas ha xaqiiqatan iyo majaasan ma damba kamaba lihi aniga laakiin asaga waxaa ogolaado inaan intaa dadka u wada sheegno oon majaazina xaqiiqatan laga goyno aan iska darno marka wuxuu ku yidhi sheekhu wuxuu ku yidhi mid walba waa xaqiiqo oo kan lagu sifeeyo munaasibo ah xaqiiqo waaye oo alla munaasiba markii alla lagu sifeynayo markii makhluuq lagu sifeynayana waa xaqiiqo makhluuqa u munaasiba ha macnaha waxa waaye ma naqaano anagu xaqiiqata qadab illaahi oo xaqiiqata rida allaahi ma naqaan anaga oo maxday karno kayfiyada sifadan kayfiyadaada maxday karno laakiin midda iyada waa garanaynaa soo maa tilmaanay noo leedahay carada iyada waa naqaanaa bas haddaan marka nidhaaho xaqiiqo waayo mid walbaaba oo kii lagu sifeeyo ayay munaasib u tahay iyo haddaan iska daynon xageedo dhanba iska dhaafno oon iska ilaaqno wasfiga waa isku mid waxba isma dhaanto isku meeshiis wa laakiin maalinta majaazan la yimaad annaga waxaa naga goor xaqiiqatan aan la imaanayna a maalinta isagu majaazan iska daayana way iska daynaynaa annaguna xaqiiqatan lafdigiiaan iska wadanaynaa hadduu kordhiyo majaazan annaguna xaqiiqatan aan kordhayna macnaha aan ku darayna ha ilaahay carshiga ka sarreeya majaazan markuu yiraa annaguna xaqiiqatan aan len ha hadduu majaazan ka daayo oo ilaahay carshiga ka sarreeya isaga gaabsado ma aqaana yiraa saw ka sarreeyo baasaan ka rabnay ma aqaan inuu ilaahay ma ka rabnaaba se uga sarreeya ma aqaan laakiin inuu sarreeyaa meeshaan ka muuqata intaas waaba inta aanu u baahannahay anagu ثلاثة وتسعون ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم waan jecelnahay rasuulka saaxiibadiis waan jecelnahay annagu asxaabta rasuulka waa jecelnahay saas wiyo imaam daxaw dadkii muslima oo dhan saas inay ahaadaana laga raba an yuxibuu asxaaba rasuulilah sal alay slam bigadi nadari cama shajara baynahum ayadoon la fiirin wixii ay ayaga dhexmaray oo dagaaladii dhex maray ya asxaaba rasuulillaahi in la wada jeclaado waayo in la wada jeclaado sheekh maalintii dhawaala jooga raalaha walaalo maya iska raala sheekh sheekh bas raalaha baraala noo timi raalaha sheekh raalaha sheekh walaalo raalaha asxaaba rasuulilah sal alla alay slam rasuulka saaxiibadiis waan jecelnahay waa inaan wada jeclaanaa walaa nufrida fii xubbi axadin minhum mid ayaga kamidana jacaylkooda annagu ku xadgudbi mayno wax baasana ma laha inaad kala jeclaad labes ya ilaa jacaylka ilaaha qalbiga geliya sooma inaad kala jeclaato oo jacaylka aad jeceshahay oo mutafaawid noqdaa waxba baas ma leh waxba dhib ma leh laakiin inaad gaar necbaatid ayaa dhibka ah ha gaar inaad necbaato waa dhib ha jumlatan xubbi oo jumlo ah waa inaad wada qabto oo maxay ku yeesheen liannahum saxibuu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam wa nasaru diin alislaam ya diinta islaamkay u gargaareen rasuulkay u hiiliyeen ha soo ma taasaan ku jeclaanayna ha kulligood rasuulka wada hiiliyeen mucaawiyaa u hiiliyey camar bn caasaa u hiiliyey caliyaa u hiiliyey camaaraa u hiiliyey cusmaanaa u hiiliyey abubakaraa u hiiliyey salmaanaa u hiiliyey dhammaantood rasuulka inay u wada hiiliyaan mashakiyaa nooga jira soo ma midaasay ku mutaysteen inaan jeclaano marka ha khilaafan liraafida raafido walkhawaarij wanawaasib kulligood anoo khilaafayna ahlulbidcaas khawaarij iyo nawaasib iyo raafida kulligood raafida oo nimankii ku xadgudbay jacaylka caliya iyo khawaarij aladiina kafaruu cusmaana wacaliyan wa asxaaba rasuuli lah sal alay wasalam yowma taxkiim ayaa kuwii ya waxay rabaan asheegtaan jacaylkooda ma rabne waaba ku xadgudbeynaan joognaa ko soo laba maaha khawaarijina waa nimankaas nawaasibaa jira mani nawaasib aladiina nasabu lcadaawata liahli beyti rasuuli lah sal alay slam licaliyi bn abi daalib waawlaadihi wa acmaamihi waa aqaarib rasuulilah sal alay slam kuwii cadaawadda u nasbiyey oo la dagaalamay oo naxbaaday ya ayagoo og inay rasuulka saaxiibad yihiin hay sida kuwa hadda maalmahan kuwa la sheegaya la leeyahay cali in la dilaa ee maaragtay xaq bay ahayd mid baa yiriyaa la sheegay tan umaqaan xaqiiqada warkaas warkaas oo kale qof islaamnimo maanta sheeganaya waktigan aan joogno aniga ila suuragal maa inuu ku qawda laakiin hala hubiyo wax kastaa la iska xaqiijiyo ha yaan lala degdegin dad baa dad wax u nisbaynaya kufriyaad ah ya dadaa u nisbaynaya kuwo kalena way iska qaadanayaan maya hala hubiyo ya maanta nin jooga inuu yidhaaho cali bn abi daalib in la dilaa xaq ay ahayd inuu yidhaaho ya asxaabu rasuulillaahi walmuslimuuna macahum ay ku ijmaaceen maalintii isaga ou joogay qof dhulka dushiisa joogo ka fadli badan inaysan jirin maalintuu isagu noolaa qof cali bn abi daalib ka fadli badan oo gaara inaysan dhulka dushiisa joogin haadaa ijmaac min asxaabi rasuulillah waman kaana waman bacdahum min almuslimiina waa ijmaac bay ya waxaa ijmaac ahayd anahu saaxibu rasuuli illah sal alla alay slam wa khatamuhu wa xubuhu midku jeclaa ee gabadhiisa kula xidhiday oo gabadhiisa ou siiyey nabigu caddeeyey ilaahay iyo rasuulkiisa inay jecel yihiin caddeeyey caddeeyey inuu ahlu janno yahay caddeeyey inuu yahay raxsu ahli badrin inuu yahay aladiina indalaca allahu calayhim faqaala lahum icmaluu maa shi'tum faqad kafartu lakum ya ilaa nimankii joogay oo cusmaaniyiinta ahaa ay qaarkood yidhaahaan kuwii kale oo cali la diray ku yidhaahaan saaxiibkii wuxuu dhiigga la daadinaya shahaadow haystaa ha dadkan oo yoomiljamal iyo sifiin ku laynaayo shahaado haystaan iskala layna mar hore aan rasuulku wuxuuba yiri faqad kafartu lakum uu ku yidhi asaga iyo dadkii la nooc ahay shahaadadaas oo haysta darteed oo dadka u baabi'inayo kuwa dhex ya insaafay gaareen abow laakiin iyo kelimadaas waa kelimad macnaha ha ahaato kelimad lagu duraayo cali haba ahaato laakiin waa kelima munsifa wa waxay caddaynaysaa inay dadkii waktigaa joogay rumaysnaayeen annahu makfurun lahu kula ma camilahu waxau sameeyey in loo dhaafay inay kulligood ka markaati ahaayeen acdaa'uhu wa ansaaruhu kelimada itifaaq ahayd iswaafaqsay هذا سعد بن ابي وقاص معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا اله سعد وحن عيدا علي عاي مركز علي انا وحاي ماي كيت وكيت وكيت انا كحاي مركز ابا تراب عاي ادو مركز وابا كنيده وجعلاي سي كتب المتقان غير معاويه kunyadaas abu turaab leerasefta mataqaan maalin maalmaha ka mid a ayaa faadimo iyo isaga xoogaa hadal dhex maray oo soo caroodo masaajidka inta yimid oo maradii fidsado iska seex intii oon kollay gadgadoomayay aa ciidu gaartay dhinaca ka gaartay ciiddii oo ku taala ah nabigu gurigii tegay aaway yidhi cali waa tiri waxbaa na dhex maray wuu iga carooday masaajidka inuu tegay aan ya masaajidka inuu tegay ayaan rajayn nabigu waa soo raadiyey waa yimid markaasuu ciiddii inta ka jafoy gumcada turaab kunyadii nabigu siiyey waayo ma axsanaha kunyatan kanaka biha rasuulullahi sal alay slam kunyahu rasuul alle kugu kunyeeyey maxaa ka fiicnaan badan kum abaturaab marka abaturaab waaba kunyada u jeclaayo anuu marba caydiisi kale haddaad iga qanacday abuturaabna ka qanaco yidhi inaan caayo abuturaab caayi maayo yidhi anugu ay war arrintaas itifaaq eh nin maanta jooga kun iyo afar boqol iyo soddon sano nin taagan inuu maanta yidhaaho dilkii la dilay yaa ayaa xaq ah inuu yidhaaho aniga waxaan isleeyahay kufri kamaba dambeeyo midaas kufri midaas ka dambeeya oo la raadaa maba jira oo insaan loo raadinayo ha sababtaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad ogtihiin nabigu inuu cali laftiisa weydiiyey oo yidhi dad yaa u ahlu naarsan nabigaa weydiiyey markaasuu yidhi meeshaadaan ninka seefta ku kala jeexi doona yaa u ahlu naarsan yaa ninka halkaagaa seefta ku jeexaaya habeenkii asagaa markuu soo baxay oo mugdiga soo marayay seefta halkaas uga kibtay iyo ninkii hashi ayadaa ha noqnoqooye ninka cali dila iyo ninka hashaas nabisaan ha noqnoqooye aa isku manzilo la dhig ya insaana maanta dusoolsa wuxuu leeyahay kaana xaqan an yuqtala in la dilaa xaq ahayn uu leeyahay markaasuu nabigeena ku been abuurana weliba uu leeyahay nabigii uu ilaa khilaafaye oo haddana ku daraynaya laa xawla walaa quwata ila billah ya marka ereyada ha layska ilaaliyo subuudkoodana ha layska ilaaliyo dhihidoodana sidoo kale ha layska ilaaliyo haddayba jiraan way oo qof tiriyo bani aadama ayba jirto maanta oo muslima marka asxaabu rasuulillaahi haakada sidaas aan caliy bn abi taalib u jecelnahay aan mucaawiyana u jecelnahay ha iyo camar bn alcaas maxaa yeelay waxay ka siman yihiin suxbadii nabiga iyo nusradii diintay ka wada siman yihiin ay waxa kaloo ayaga dhexmaray waa umuur dhexmartay waaye waxaanaba dhici karta in ujeedo saalixa wanaagsan oo ilaahay ka lahaa oo culammada qaarkood ay yidhaaheen lowla caliy bn abi aalib cali bn abi aalib iyo dagaalada gala haddaysan jirin maba la ogaadeenba xukunka muqaata lama barteenba kitaabka iyo sunnada waxaa lagu bartay xukmu kitaali ahlulkufri aa la bartay ahlulkufri sidii loola dagaalamayo kitaabka iyo sunnada dadka baray laakiin kayfa yuqaatal bugaad muslimuun see dad bugaada oo muslimiin ah oo dowlad islaam ku kacay sidee loola dagaalamaa caliyaa laga bartay huwa aladii calama naasa isaga hortiis ma dhahan ya isagaa dagaalkaas isagaa sameeyey khawaarij see loola dagaalamaa isagaa la dagaalamay ya marka dagaaladiisaas oo galayo waxaaba muuqata inay nooc tashriici islaamka kamida yihiin oo ilaahay asaga ugu soo dibdhigay ha zamankiisa ayaa ka muuqata marka dhammaantood waa jeclaanaynaa mid jacaylkiis ku xadgudbi mayn bal fiir cibaarada hadda walaa nufridu ku xadgudbi mayn inaad mid gooni u jeclaata waxba layaa ma laha oo jacayl ka badan kan kale aad jeclaato ya waxba dhib ma leh laakiin waxaa dhib ka yahay inaad ku xadgudubto jacaylkiis oo aad gaarsiiso xad aad ilaah ka dhigto xad aad asaadir inta ka sameyda tiraa wadaana ku jira aad gaarsiiso xad aad tiraa maaragtay khilaafada asaga xaq u lahay oo abuubakarka xaq lahay xad aad gaarto inaad tiraaho asaga iyo awlaadiisa naaru taabama inaad tiraa wixii ku antirsada warkaas asaga waxaas oo dhan waa xadgudub waay jacayl lagu xadgudbay wa lama rabo jacaylku ha noqdo maaragta jacaylka jacayl ay ha noqdo xadgudubka usan lahaan mid aad saxaabada kamida gooni u jeclaatid oo xoogaa jacayl ka badan kuwa kale aad jeclaatana insha allahu tacaala waxba kaama dhibayo laakiin jumlatan waa inaad kulligood wada jeclaato hay oo aad u wada wada ducayso sharax laa natajaawazu lxadda fii xubbi axadin minhum dhaafi mayna anagu xadka mid kamida ayaga jacaylkiisa ku xadgudbi mayno fanadaci lahum lcusbata oon ilaa shanaan u sheegno oonana waa dhowrsan yihiin dambi kama dhaco aan idhaaho kamaa taqulu shiicatu sida shiicadu leedahay fi caliya radi allahu canhu ay ku leedahay iyo wayr darkiis min aimatiba imaamyaalkooda kuwa maanta jooga xataa oo madaxda ah midka khanaa'ini laleeyahay oo kale way leeyihin hadda maaragtay waa imaamuhum fi diin ay leeyihiin waxay u aaminsan yihiin inuu macsuum yahay walaa natabarahu min axadin minhum qof asxaabta kamidana anagu ka beri noqon mayno oo dhihi mayno hebel oo asxaabta nabiga kamid beri baan ka ahay ma dhahayn sharax ay kama faclat raafida raafidadu siday sameeyeen waayo facindahum ayaga agtooda laa walaa ilaa bibaraa-i horta horta wala ma jiro ilaa bibaraa-i beri noqosho mooye wala maba jiri karo ilaa baraa baraa waa inuu wataa ay laa yatawala ahla albayt xataa yatabara'a min abi bakrin wa cumara radia allahu canhuma saasay qabaan ahlubayt ma xariirin ma jeclaanin ilaa uu abubakar iyo cumarka beri noqdo waa multalaasimaynay leeyihin sida iimaanka iyo kufrigu ay isu laasimayaan oo qofka hadday rumaydo laabudda ay tahay an takfura bima yucbadu min duuni illahi ayaa iyaguna waxay leeyihiin walaayada cali iyo ahlubeytka ma qabaan ciddii aan ka beri noqon abubakar iyo cumar radi allahu canhu radi allahu canhuma warkaas waa war baadila wey wa ahlu sunnati yuwaaluunahum jamiican ahlu sunnahu ayaga dhan way xariirinayaan awliyay wada yaqaaniin waayo yunziluunahum way dejinayaan manaasilahum darajooyinkooda allatii yastaxiquunaha mid ay ayagu mudanayaan ay dejinayaan bilcadli walinsaafi ay ku dejinayaan cadaalad iyo garsoor ayay ku dejinayaan laa bilhawa watacasub hawo iyo tacasub ku deji maayaan hawo iyo tacasuba mid u hiilinayaan kan kale uga hiilinayaan kuma dejinayaan darajadaas wanubhidu man yubhidhum waanu caroonaynaa cidda u caroota asxaabu rasuulillaahi wa bigayri lkhayri yadkuruhum waxaan khayr ahayna ku sheegaya waanu caroonaynaa walaa nadkuruhum anaguna ku sheegi mayno asxaabta rasuulka ilaa bikhayrin waxaan khayran ku sheegi mayno waxubuhum iyaga jacaylkoodu diinun wa iimaanun wa ixsaanun way waa diin iyo iimaan iyo ixsaan way iyaga jacaylkoodu waa diin waa iimaan waana ixsaan weeye wa bugduhum ayaga caradooda necbaada nacayb la necbaadana kufrun waa gaalnimo wa nifaaqun waa munaafiqnimo wa duqyaanun waa xadgudub wey waa kaa darajaadkaas ayaa ku sigoobaysaa haddaad necbaato asxaabu rasuulillah mid ka mid a waxaad ku sigoobaysaa kufri iyo nifaaq iyo duqyaan xadgudub ayaa ku sigoobaysaa arbaca wa tiscuun ونثبت الخلافة خلافتي خليف نقشتي يا رسولك اللي خليف نقناي ورسولك بوسكي اللي استاجاي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوغنا انغو اولا marka hore waxa sugaynaa khilaafadaas Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu Abdullah ibn Abi Quhafa ayaa sugaynaa ko تفضيلا له بان ugu sugaynaa fadilaad aan fadilayno وتقديما على جميع الأمة هي هرمرين على أمة دمان تذكر هرمرين لأن أول كوري ثم لعمر بن الخطاب أيام السبعين الدبادات رضي الله عنه أيام السبعين ثم مركز عثمان بن السبعين رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أيام السبعين وهم الخلفاء الراشدون وخلفاء الراشدون وأوتو سميت والأئمة المهديون وإمام يدي الهنونيي ها إمام يدي إلهي وهنونيي شرح قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن ضعن في خلافة أحد قفك الدرة خليف لماذا متكملة من هؤلاء الأئمة إمام يالك متكملة خليف لماذا متك الدرة فهو أضل من حمار أهله دمارك عدس وجوغا وكبادي يسيهي هاي دمارك عسي هنون وقدو هاي هنون يا إسلام نما دمارك عسي وقدو هاي يا عقل وكاس مجموع الفتاوى مجلد كصدحات بقل يا كونتون يا صدح هاي وهي هي 95 waxaan kale oo annagu aan rumaynaynaa ana alcasharata tobankii aladiina kuwii samaahum u magacaabay rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam u magacaabay wabasharahum ugu bishareeyey biljannati ugu bishaareeyey jannada nashhadu lahum waxaan markaati oganaa biljannati jannadaan markaati oganahay calaa maa shahida lahum rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ale sida uga markaatiga kacay aan anaguna uga markaatina wa qowluhu qowlka rasuulkuna xaqu waa xaq وهم تبنكاس وحوي أبو بكر كونه وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين الله كول الرجل والدمان وتبنكاس آه abu bakr waa naqaanaa magaciisa waa isu sheegnay cumar ibn khadaabna wuxuu ahay min bani cadi ibni kacab cumar ibn khadaab ibn nufayl u ahaa cusmaan ibn cafaan ibn abilcaas ibn umayat ibn cabdishams ibn cabdimanaaf u ahaa isna cali ibn abi dalib cali ibn abi dalib ibn cabdilmutalib ibn haashim u ahaa ibn cabdimanaaf dalxat ibn cubaydillahi min bani taym ابن عم ابي بكر رضي الله عنه والزبير بن العوام من بني اسد قبل كل رايه كبش اسد ابن عبد العزى ابن حسين ايو كبش هاي نقل انا سعدنا وسعد بن ابي وقاص قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ابتدي واي اوه يدي لا المدى الرمى هاي سعيد وسعيد بن زيد ابن عمرو بن النفيل آه، ابن عمه عمر بن الخطاب وقتلوه وهو لا شيء وقبي عبد الرحمن بن عوف بن الزهرة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبتياش النبي وكمنا أبو عبيدة بن الجراحنا وكمنا من بني فهرن أيها قرش من بني فهرن فعليهم بنت قيس أيها كعدة وهو أمين هذه الأمة وهو مدى أمين كيدوا لم يلعسى يري مدى أمين كيدوا رضي الله عنهم أجمعين وكا ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم waa sidda wa tiscuun qofkii wanaajiya qowlka fii asxaabi rasuulillahi sala allahu alay wasalam asxaabta rasuulka qowlka ku saabsan qofkii wanaajiya oo wax wanaagsan ka sheega wa aswaajihi daahiraat wa fii aswaajihi daahiraat haweenkiisii xaasaskii nabiga ee daahirka ahaana ayagana qowlka ku wanaajiya min kulli danasin daahirka ka aha wasa kasta wa duriyaatihi almuqadasiin caruurtiisii la daahiriyeyna qowlka ku wanaajiya yaa min kulli rijsin nijaas kasta iyo cadaab kastaba laga daahiriyey faqad beri'a qofkaas waa ka nabadgalay min annifaaqi munaafiqnimada ma doonaysaa inaad munaafiqnimo ka nabadgasho yaa saddexdaas qolo yaa hadalka aad ka sheegaydo iska ilaali hadal wanaagsan oo fiican kaliya ka sheeg saddexdaas daa'ifo laguu sheegay asxaabu nabiga saaxiibadiisa zawjaatu awlaadu nabiy sal allahu alay wasalam awlaadii nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa waa ahlu beyti yaa oo afartii ah afartii qoys oo la sheegay ahlu caliyin wa ahlu cabaasin wa ahlu jacfarin وأهل عقيل هم أهل البيت أي أهل البيت كا أهل البيت كا صدقوا أي حرام تكتهري وأيجا وأدتك اللي لا يهي إلهي أوبل نقاض إلا الدعشرية وإن هذا الوناك في كشرسة وأيضا هذا الحكشي هذيك لا منافق نعم في السكوبة سبعة وتسعون وعلماء السلف من السابقين علماء السلف ee min asaabiqiina kuwii hormaraya radia allahu canhum waman bacdahum iyo dadkii ka dambeeyey oo min ataabiciina kuwii raacay ah kuwa hormaray ahli lkhayri ahlu khayrkii walathari wa ahli lathari raadka dadkii raadkii nabiga dadkii daba joogay wa ahli lfikhi wanadari fikhiga iyo fiirada diinka ahalkoodii laa yudkaruuna ayagana laguma sheego ilaa biljamiili waxaan qurxoonayn laguma sheego waxaan qurxoonayn laguma sheego waman dakarahum ninkii ku sheega bisuu'in xumaan ninkii ku sheega fahuwa calaa kayri sabiil laa ilaaha ila allah calaa kayri sabiil ku sugan yahu alimaam daxaw ninkii xumaan ku sheega yaa dadkii salafu saalix ahay yaa dadkaas ayagaa waxa weeye calaa kayri sabiil waa jidkii mu'miniinta jidaan ahayn ayay hayaan dadkaas jidkii mu'miniinta jidaan ahayn ay hayaan dadka jidka mu'miniinta aan hayninna waa kuwa uu qur-aanku noo sheegay waman yattabic hayra sabiili lmumin wayatabic hayra sabiili lmu'miniina haye jidka mu'miniinta jidaan ahayna raaca ha kaas waa naarta naarta lagu gooya soo ma nuwalihi ma tawallaa wanuslihi jahannam wasaacad masir marka laakiin dadku inay mid ogaadaana fiican caalimkaas mas'aladan waa ku gafay cay mahaya taas cay maha midda la sheega taas maaha waa cay kala wa wax la sheegaya masalada waa ku gafay hebelaa ku gafay hebelaa casiibay hebelaa xaggii la jira hebelna maaragtay masaladan waa maaragtay sidii ahayd uma sheegin daliilka u keensadaa daciifa waxaasoo dhan ahayma waxaasoo cayd leera ma jiraan ya maaligaa gafay shaaficiyaa gafay waxaan la yaabay habeen annagoo imaaraadka joogna ayaa cali xasan oo yimid cali xasan xalabi aa yimid muxaadara u lahaa masjid alkhaliil oo muxaadaro ku lahaa muxaadarada ka qayb galna nimana markaa muxaadarada marka dhan basi su-aalaha la weydiiyey su-aaliyaa nin dadkii kamida wuxuu weydiiyey ninka la yidhaha cabdiraxiim daxaan oo suufiga haaligaa noqday waagii horena ahlu sunnaha iska dhigi jiray oo hadda qadar iyo jooga ninkaasa wuxuu yidhi sheekh albani masale hebla waa ku gaftay masale hebla waa ku gaftay markaas caliyo bal ka warraale markaas yidhi waa alfi masale hadda ku gaftay xaka macnaa ha xaka macnaa wuxuu ku gaftay maaligaa gafay shaaficiyaa gafay axmedaa gafay abu xaniifa gafay lays iyo sufyaan sufyaanayna gafay nin aan mas'alo ku gafin oo imaam bal noqday ii sheego adigu adigu hadda sheega nin imaam noqday oo mas'alo ku gafay ya hal nimaa ka jira nimaan gafayn hal nin waay waa rasuulullahi sal alla alay wasalam كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر هاي ما رجع يري كلمة اسم شركة قف كستان نغمنا وأمد وحردنا أي هي منا ردنا أي حلم رسولي أسعى أسبوع راد مد وحردنا أي ومردود منا ردنا أي إلا صاحب هذا القبر قبر لا صاحبتي يا قبر لا صاحبتي لكن لا يكون مردودا عليه bal yakunu huwa raad ka wax radinaya isaga ah marka waa gafay masalo ku gafay waxba cay maaha taas cay maaha e haydu waa waxyaabaha kale waa waxyaabaha kale in lagu caayo waa waxaas haddaad ku caydo kale fa anta calaa gayri sabiil jidkii salafka jidkii ahlu sunnaha ma haydid walaa nufadilu walaa nufadilu ma sara marinayno axadan qof min alawliyaai kamida calaa axadin qofka sara marin mayno min alambiyaai nabiyada kamida calayhim asalaam nabad dushada alayo wanaqul waxaan dhahaynaa nabiyun waaxidun hal nabiba afdal ka fadli badan min jamiici alawliyaa awliyada dhammaantood hal nabiya ka fadli badan sharax qaala fi sharxi wuxuu yidhi shir shaykhu raximah llahu wuu tilmaamayaa buu yidhi sheekhu wuxuu tilmaamaya allah u naxariisto ila rabbi inuu radiyo cala alitixaadiyati nimanka itixaadiye la yidhaaho nimanka itixaadiya la yidhaha oo waxdatal wujuudka aaminsan in wujuudku mid yahay aaminsan wa jahalat lmutasawifat suufi iska yeelada jaahiliinta ah ayay raddi ku tahay aa kuwa suufiyada iska yeelyeelaya laysuu bisuufiyatin waa inama yatakalafuuna bitasami bismi suufiya magac suufiya inay isku magacaabaan ay isku kalifayaan waa kuwa zamankaa noo joogo kale waa haye xaggeebuu suufi ka yahay suufi xaggeebuu ka yahay sidee buu suufinimo ugu intisaabayaa nin jooga ilaahay qayrkiisa la barya cabdulqaadir wuxuu leeyahay sagaashan iyo sagaal magac uu leeyahay oo magacyada ilaahay oo kalaa uu leeyahay nin jooga soo suufi uu yahay kaas laysa bisuufin wainama wa jaahilun mutasawif waa jaahil mutasawif oo ilaa haddii kalau yidhi فأهل الاستقامة توصلان تدد كم يوصون ويدر دار ميان بمتابعة العلم ومتابعة الشرع يكون در دار ميان ناس يكون در دار ميان علم قال الراعة شرع قال الراعة يكون در دار ميان آه. علم قال هي شرع قال إسلام قال إلا الراعة أيا بدك توصل يكون در دار ميان فقد أوجب الله الله وهو جعل خلق خلقك كلهم دمانتود متابعة الرسل رسوسا فاستود أيوك واجبيي قال تعالى الله وحيد وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله رسول أنه عن صدرنا مجرى إلا وحد صدرنا وكلية إلا عديقة على إثمي sida alla ogolaaday oo idmay in la adeeca baan usoo dirnay rasuulkaas taasaasa la ogaado wa kaiirun min haaulaai in badan oo kuwan kamid uu yidhi yadunnu wuxuu malaynayaa annahu yasilu inuu maaragtay gaarayo biriyaasatihi madaxtinimadiisa waijtihaadihi iyo dadaalkiisa ficilmaanta uu ku dadaalayo wa tasfiyati nafsi nafsadiisa faafiyeelideeda ilaa maa wasalat ilayhi alambiyaau nabiyadu waxay gaareen uu ku gaarayo min gayri itibaacin lidariiqatihim isagoon dariiqadoodii raacin inuu gaaro buu doonaya oo wuxuu leeyahay naftaad tasfiyaanaya khilaawo badan baan gelaya xaggaasa wardi badan baan samaynaya salaadana anigu dukan maayo jihaadina maayo yaa diinna ku dhaqmi maayo rasuulka diintiisana anigu ma rabo waa diinta caamada waaye aniguna nin khaasada kamida baan ahay aniga toosaa maaragta la igu riyoodaa ma ma ilaahay baa beela hadla anigu nabina ma daba joogo jibriilna ma daba joogo malaa'igna ma daba joogo kale ilaahay baana toos iila hadla oo idhahay aniga sidaas yeel sidaas yeel oo idhaha ilaahay ay saasay ku qowlayaan markaasi waxay leeyihin darajadii ambiyadana waa gaarayna wa minhum waxaa ka mid a iyaga kuwaas man yadunna mid malaynaya anahu qad saara inuu noqday afdala min alambiyaai nabiyada midka fadli badan inuu noqdo wa minhum waxaa ka mid a man yaquulu mid dhahaya in alambiyaa nabiyada iyo warusula rususha inamaa yaakuduuna way ka qaataan alcilma cilmiga bilaahi ilaahay ogaalka la ogya waxay ka qaataan min mishkaati khaatami alawliyaa awliyada kii lagu khatimay yaa dariishadiisay ka qaataan oo yaa waaye kaas shaydaankaas awliyada lagu khatimay ويدعى ويدعي لنفسه نفسه روح وشيغا يا سو وشيغا يا انه خاتم الاولياء انه اولياء خاتم خوديه ويكون ذلك العلم علم غاسنا وحنقنا هو حقيقة حقيقة قول فرعون بنقنا فرعون قول كيف حقيقة علم غاسنا نقنا وهو ان هذا الوجود ترتان كان نوع مغلى المشهودة الله يعان وجهه نوع أركينا واجبا بنفسه انه اسبه اسواجبيه واسكاني اسبه ليس له صانع وصلى farsame yaqaan farsameeyey mubaayinun lahu oo ka soocan inuusan lahayn laakin walaakin hada yaquulu midkan wuxuu dhahayaa huwa allahu asagaa alla ah ayuu leeyahay wa fircauna fircauna adhara alinkaara inkaarkii ayuu muujiyey bilkuliyati gebi ahaanba oo waa diiray laakin kaana fircaun waa fil baatini baatin ahaan sida qarsoon acrafa bilahi minhum alla mid ka yaqaana ayaga uga aqoon badan ayuu ahaa fainahu kaana musbitan lisaanici asagu saanica wuu sugayay wahaulaai kuwaana danu waxay umalaan wujuuda jiritaanka almakhluuqa ee la abuuray huwa lwujuud huwa lwujuud lkhaaliq waa jiritaankii oo allihii wax abuuray inuu yahay saasay malaynayeen kabni carabi sida ninka ibni carabi leerayo waa misaalihii kuwii lamid ahay waawa asagu la maraa markuu ana sharca daahira sharciga daahirka laa sabiila ilaa tagyiirihi inaan jid uusan u haysan oo ku bedelo uusan awood u lahayn qaala wuxuu yidhi annubuwatu khutimat nabinimadii waa la khatimou yidhi laakin alwilaayata wilaayadii lam tukhtam lama khatimin kulaha haa meel shaydaanka meel usoo usoo mariyey wadacaa wuxuu shagtay fi lwilaayati wilaayada wuxuu ku shagtay wilaayada dhexdeeda ma huwa acdama min annubuwat nabinimada wax ka weyn ayuu shagtay wama yakuunu lilambiyaai walmursaliin iyo wax usugnaada ambiyada iyo mursaliinta wax ka weyn ayuu sheegtay waana alambiyaa wuxuu kaloo sheegtay inay nabiyaalku mustafiiduuna ay ka faa'iidaysteen minha min alwilaayati wilaayada inay ka faa'iidaysteen ayuu sheegtay كما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي كراه نبي النمذا بوسكوت يا waxay ku sugan tahay barzakh meel xijaabana ilaa shan ay ku sugan tahay oo fuwayqa rasuul rasuulka wax yar ka sarraysa waduuna alwaliy weligana ka hoosayda ma aragtaa meeshuu ninku gaaray weligii ka sarreeya rasuulkiya ya nabinimadii ya nabinimadii meesha joogto fiir waxay udhaxaysaa risaaladii iyo wilaayadii udhaxaysaa ayadoo wilaayadu sarrayda oo risaalada ka sarraysa a aa nabinimadu dhexda ku jirta waa kaas marka wuxuu arkay moogtahay inuusan sharciga bedeli karin wuxuu la yimid bidcadaanu la yimid wilaayadii ayada lama khatimin ayuu yihi marka hadda kahorna waataan wax badana ku celcelina majaalisteeda waa sheegna kelimadii cisudiin ibn cabdisalaam markii la weydiiyey oo abu maxamed le abu maxamed ow ibn carabi ka waran alcaarif billaahi jawaabtu dhaxsh ma kaana caarifan billahi inama kaana shaykhan najisan kaafiran bisharci caarifna maaha in ilaahayna ma aqoonu yiri sheekh nijaasa oo sharciga ku gaaloobay waxaayu fuqahadii waa kuwaas ahlu sunnaha hadalkaasi ka yidhaaheen midkaas baadiyaysan oo adduunku maanta meel badan oo kamid a awliya looga yaqaan وهذا كلب للشريعة وشريعة هي لجديوة فإن الولاية ولايات ثابتة وحي سمعت للمؤمنين المتقين مؤمنين تعالى كبر سمعت كما قال تعالى سيدنا النبي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فيهم أولياء الله وحليل. الذين آمنوا وكانوا وكانوا يتقون لنا كبكايوة والنبوة النبي نمد أخص وكخاصة من الولاية ولاية أو ولاية خمسة والرسالة رسالة أخص من النبوة نبي نمد وكسي خاصة أيضنا ونبي نمد كخمسة رسالة كما تقدم التنبيه على ذلك سيدي براروجنت أرنتاس نوغو هرمت مركا سدح الدرجة وحا عامسا ولاية أو عامسا oo waxay shamlinaysaa mu'miniinta mutaqiinta iyo anbiyada iyo mursaliinta wayban jamcin sooma waxaa cumuumka xaggeeda ku xigta walaayada nabinimada ku xigta oo iyaduna waxay shamlinaysaa nabinimadii iyo risaaladii ay shamlinaysaa waxaa usii khaasan ya risaalada u khaasan mafhuum waa kaa فكل نبي ولي وليس كل ولي نبيا وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online